tartanka hanoole oo ka hidaha iyo dhaqanka soomaaliya iyo ku furumi xaafado magaalada baydhabo kaaseyti oyo ku qayb galahayaan dhammaan xaafadooya ku koobanta magaalada tartankunya way bahaqaban qaabiyey maamulka degmada baydhabo oo kaaladow ururka dhalinyarada degmada iyo guddoomiyaalka xaafado tartanka way bowse dareero doona ilaa iyo toddobaadka dambeeya ina weli iyo tartanka ku muuqdaan qaar kumid a xaafado inkastoo xaafado qaar yo hirin waxaana kumid a tartamayaalkaiyo sheegay in tartankunya un ku qayb qaadahayaan isdhexgalka bulshada iyo nabadeynta degmada
may degenaa meelileraw xaafadii wadajira degme geegantimayan koynay tartan oo xaafadeedaan koyni xaafadaana may ku bilaawdaas boondida abshirka ayaa ku bilaawdaas ilaa ay oratay mukuudiliyaas wadajiraan era iyaaro uun sii shalbahayan un iyaartun oo flogo ku sheegni magaasha madin intaa degni oo degmidinininka weeri magiin biini magaagunin biini may leere heeley koonfur galbeeda leere awine ayo edebaalshe hilowleysa walaaline ayo edebaalshe hilowleysa awine ayo edebaalshe leere marka shalbaas toomay waaha tanganadi gaaday rabbi leere madi orooski lidheeraa la gaada tankale may shalbaas tankale may leerey sheegaabo leere marka tan sheegaabo kiyaan may leereyha migas ubie migas ubie migwalme motor galangas ubie yalere kubandhigni nakukoytay awogan awooteedan
gudoomiyaga dhalinyarada degmada baydhabo isaaq du-aysanaya sheegay in tartanku ujeedkii oon qabadan waseeya sidii xaafado dhalinyarada kanoolyo oon isdhexgala lahaayeen horay bahawada jarnay maalin dhoweyda sidoo kale xaafadohan gebagabaynay hadda wejigannana walenka talagalnay inay xaafado magaalada baydhowde unuka tartan siino doorka oo lama ilaawaanka iyo ku qaadi koraan nadaafadii magaaladii oo laamiyaalka la dhisay nabadgelyadii deegaanka iyo qiybto ku qaadahayaan iyo guutaan horumarada xaafado magaalada baydhaw iyo guutaan degmadan baydhaw ku jaranbade waylinka talgalay in mashaariicdii shaldugun deegaanka ku dareeraan laka dhiirigeli waana laka taayira ilaahay idin shay way rajaynahaa ini si nabad iyo xasilooni ka jarta ninka dhammaato rajayna maalmo yaro nin dhaman ilaahay idin shay guud ahaan gudoomiyaasha xaafado yoona si guud isa gaara mahadbileerin hankajeediyaan waad mahadsantihiin